xildhibaanada sharafta leh oo runtii ka jawaabay dareenka shacabka iyo rabitaanka shacabka shacabkana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin taageeradiina buuxda oo aad mar walbaba ay taageerayseen waxaanse idin leeyahay shacab shacabka waxaan leeyahay wixii aad rabteen waad hesheen waxaad rabteen waxay ahayd dawlad idinka ah dawlad u shaqaysa shacabka dawlad ee ku dhisan shacabka ee dareenka shacabkana ku shaqaysa iyo rabitaanka shacabka ee shacabku way heleen dawladdiina rabeyn anigana waxaan qorshahaygu yahay in dawladdu ay noqoto dawlad shacab ah shacabka iyo dawladduna isku xirnaadaan waxaan idinka codsanayaa waad muujiseen shucuurtiina inaad guryihiina dib ugu noqotaan hadduu eebbe yidhaahdo